iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka laba iyo tobanaad ee cibraaniyada ciise wuxuu yahay bilaabaha iyo dhammeeyaha rumaysadkeenna sidaas daraaddeed innagoo haysanna markhaatiyaal badan oo sida duruur u weyn oo inagu wareegsan aynu iska dhigno culays kasta iyo dembiga dhibbiraanta inoogu dhegaya oo aynu adkaysasho ku orodno tartanka ina hor yaal innagoo fiirinayna ciise oo ah bilaabaha iyo dhammeeyaha rumaysadkeenna kii farxaddii hortiil daraaddeed u adkaystay iskutallaabta isagoo fududaysanaya ceebta oo fadhiistay midigta carshiga ilaah edbinta haddaba ka fiirsada kii u adkaystay hadalkii ka geysta ahaa oo dembiilayaasha inaydnaan daallin oo aanay nafihiinnu itaalbeelin idinkoo dembi la dagaalamaya weli iskama aydnaan celin ilaa dhiig idinka daato waxaad ilowdeen waanada idinla hadasha sida wiilal oo kale wiilkaygiyow ha fududaysan rabbiga edbintiisa hana itaalbeelin kolkuu ku canaanto waayo ka uu rabbigu jecel yahay ayuu edbiyaa wuuna karbaashaa wiil kasta oo uu aqbalo u adkaysta edbinta ilaah wuxuu idinla macaamiloodaa sida wiilal oo kale waayo waa wiilkee kan aannu aabbihii edbin laakiin haddaan laydinku edbin edbinta laga wada qayb galo haddaba waxaad tihiin garacyo oo wiilashiisii ma ahidin oo weliba waxaynu lahayn aabbayaal xagga jidhka ah oo ina edbiyey oo waynu maamuusnay miyaynaan intaas in ka badan ka dambaynayn aabbaha ruuxyada oo ayna noolaanayn waayo iyagu dhowr maalmood ayay inoo edbiyeen sidii la wanaagsanayd laakiin isagu wuxuu inoo edbiyaa si inoo faa'iido ah si aynu uga qayb galno quduusnimadiisa edbinina wakhtiga la joogo uma eka mid lagu farxo laakiin waxay u eg tahay mid caloolxumo leh laakiin dabadeeto waxay kuwii lagu edbiyey u dhashaa midho nabad iyo xaqnimo ah sidaas daraaddeed xoogeeya gacmaha taagta daran iyo jilbaha tabarta yar cagihiinnana waddooyin toosan u sameeya si aan curyaanku u murkacan laakiin u bogsado digidda nabad kula dadaala dadka oo dhan iyo quduusnaanta aan la'aanteed ninna rabbiga arki doonin fiiro u yeesha si aan ninna u gaadhi waayin nimcada ilaah waaba intaasoo xidid qaraari soo baxa oo idin dhiba oo qaar badanu ku nijaasoobaane si aan dhillay u jirin ama qof cibaado la sidii ciisow oo ahaa kii currudnimadiisii kala baxay waxoogaa cunto ah waayo waad og tihiin xataa kolkuu dabadeeto jeclaaday inuu dhaxlo barakada in loo diiday in kastoo uu doon doonay isagoo ilmo daadinaya waayo ma uu helin meel uu ka soo noqdo siyoonta dunida ah iyo tan jannada ah waayo ma aydnaan imaan buurtii la taaban karay oo ololaysay iyo madowgii iyo gudcurkii iyo duufaankii iyo dhawaaqii buunka iyo codkii erayada oo ahaa codkii ay kuwii maqlay muuse ka baryeen inaan eray dambe lagula hadlin waayo uma ay adkaysan karin wixii lagu amray markii lagu yidhi xataa haddii neef buurta taabto waa la dhagxin doonaa muuqashadiina cabsi intay ka qabtay muuse wuxuu yidhi aad iyo aad baan u cabsanayaa oo waan giriirayaa laakiin idinku waxaad timaadeen buur siyoon iyo magaaladii ilaaha nool oo ah yeruusaalemtii jannada oo waxaad u timaadeen guutooyin malaa'igo ah oo isu soo ururay iyo kiniisadda curudyada oo ku qoran jannada iyo ilaaha ah xaakinka wax kasta iyo ruuxyada kuwa quman oo la kaamilay iyo ciise oo ah dhexdhexaadiyaha ahdiga cusub iyo dhiigga rushaynta oo u hadla si ka wanaagsan kii haabiil digtoonaada si aydnaan u diidin kan hadlaya waayo haddayan baxsan kuwii diiday kii dhulka ku waaniyey si ka badan innaguna ma baxsan doonno haddaynu ka jeesanno kan jannada ka hadlaya kan codkiisii wakhtigaas gariiriyey dhulka laakiin hadda wuu ballan qaaday isagoo leh weliba mar kale ayaan giriirin doonaa dhulka dhulka oo keliyana ma aha ee xitaa samadana waan giriirin doonaa erayadii ahaa weliba mar kale micnaheedu waxa weeye in la qaadi doono waxyaalihii la giriiriyey sidii waxyaalo la sameeyey si waxyaalihii aan la giriirinu u hadhaan sidaas daraaddeed innagoo helayna boqortooyo aan la giriirin karin aynu mahadnoqno si aynu ilaah uga farxinno innagoo cibaado iyo cabsi ugu adeegayna waayo ilaaheennu waa dab wax baabbi'iya